wasaaradda ganacsiga jubbaland ayaa waxay bixisaa shagtiyada kala duwan kuwaasoo la siinaya ganacsatada jubbaland noocyada kala duwan ee shagtiyada ganacsi ay bixiso wasaaradda ganacsiga jubbaland ayaa waxaa ka mid ah darajooyinka a b iyo c oo dhammaantooda la siiyo ganacsatada kala duwan ee dowlad goboleedka jubbaland wasiirka wasaaradda ganacsiga jubbaland ibraahim xasan cabdi oo aan kula kulmay xafiiskiisa ayaa wuxuu iga warbixiyey caqabadaha ay kala kulmaan bixinta shagtiyada ganacsi ee dowlad goboleedka jubbaland shatiyada annaga haddaan qaadano waxa weeyaan waa saddex nooc shati oo dhan ma wada bixino saddex nooc laa bixinaa waa grade a iyo grade b iyo grade c intaas waxaa bixisa wasaaradda ganacsiga shuruudaha loo idmayna shuruudahaasaan ku bixinaa wasiir inoo bidhaami shagtiyadan aada u kala qaadaan gradedyada a iyo b bal yaa ku habboon yaa qaadan kara maxaana tahay shuruucda looga baahan yahay qofka u baahan gareed ee u qaato gareedadaas waxa weyn waa dadka iska bakhaarada waaweyn dadka waxa weyn wax shirkada waaweyn wax dhoofiya bangiyada supermarketyada waaweyn qaabkaasaan wax u bixinaa waxa kale waxaa waxa bixiyaan dowladda hoose kasoo qabo d iyo a iyo f d iyo f iyo w iyo wixii kasii hooseeya dowladda hoose baa annaga barnaamijkaas baan ku bixina intaas hay-adada ku bixina wasiir maxay tahay marka caqabadaha ad kala kulantaan bixinta shagtiyada qofka isaga dukaankiis a wuxuu ku leeyahay dukaankiisa a maahan waa b midba ku imaan kuohan dukaankeena ana waxa lagu qiimeeyo b maaha waa c kii c inta ku imaada wuxuu ku leeyahay caqabadahan haysta waxaa kamid ah dukaankeyga c waa d yani wuxuu usii socdaa un in soo qiimo dhimis qiimo hoos uu ku qaato isagaan ogna dukaanka dukaanka marka la qiimeynaya wasaaradda ganacsiga wasaaradda maaliyaddaa soo qiimeeya anagoo wada socno aan qiimeyna qofkaan dukaankiisa maxaa lagu qiimeyn karaa dhalinyaro loo tababaray ama aqoon ole ayaa loo diyaariyey iyaga marka soo qiimeynaya kuleeya dukaankaani gradekiisa waa grade noocaasi kan waa grade noocaasi laakiin bini aadan dee muruulka ma dhamaado isaga og dukaankiisa inuu e u yahay dowladdii lacag ay ku xukunta inay bixiso wuxuu kula dagaalamaya inuu b ama c qaato marka waa sunnada bini aadanka waxa weyaan waaba intaas mar walba iyagoo xabaad kama dhamaanayo laakiin shatiyada la bixina waa shatiyada kubaxaya kubaxaya shuruucda ama nidaamka dowladda jubbaland u qoondaysay xagga shuruucda